بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ودرسي نيل لبي كنتناد كتابك الرحيق المختوم ولو عن كجرنا الهجرة إلى الحبشة markii dadkii mu'miniinta ahaa dhibkii laga badiyey loona adkaysan waayey inay u hijroodeen ee dhulka xabashada loo yiqiinay ee haddana geeska afrika la yidhaha halkaa inay usoo qaxeen waxaa dhacday haddana iyagoo halkaa jira asxaabtii labiyo tobanka nin iyo afariyo toban afarta dumarka ahaa yaa waxaa dhacday qiso maalin maalmaha ka mida yaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam nimankii qureysheed ama kufaartii maka oo masjidka ka buuxa ayuu intuu dalaq usoo yidhu usoo galay wuxuu ku kadiyey qur-aan suuratu najmi ayuu ku dul aqriyey waagii hore mayna dhagaysan jirin markaan wax isdhaqaajiya waa la waayey suuraddiibuu ku dul aqriyay dhammaanteed min alifiha ilaa yaa-iha waa luqad ay si fiican u garanayaan aada bay u fahmayaan weligoodba ilaan qur-aan mayna saa u dhagaysanin dhammaantood marka wuxunbaa qabtay ways waxa weeyaan maankooday wax kale kuma soo dhicin qur-aankiisa u dhagaysanayeen markuu rasuulku dhameeyey wuu sujuuday kulligood way wada sujuudeen haddana way iscelin waayeen sida cabdullaahi bni mascuud uu leeyahay oo arrinta ka sheekeynaya ninka la yidhaahdo umay ibnu khalaf isagu ma sujuudina intuu ciid qaatay ciiddii buu ku sujuuday kaf gacanta muggeeda oo ciida intuu soo qaatay iyaduu ku sujuuday laakiin intooda kale oo dhani way sujuudeen kadib canaan baa meel walba uga dhacday waa loo naqay waa la cambaareeyey bes markaas cidina kama islaamin waxba may ka faa'iidaysan way sujuudeen qur-aanka awooddiisa ayay ku tusinaysaa gaar ahaan ruuxii fahmaya laakiin waxaa dhacday sheekadiibaa si xun waxay u aaday bilaad alxabasha asxaabtii bay gaadhay waxaa la yidhi dadkii way wada islaameen qoraysh way wada islaamtay dhulkii waa nabad way soo laabteen marka markaase waxay la kulmeen kii hore ku ka daran baase waxay noqotay haddana in dib loo laabto arrintaas ayay ka hadlaysaa sujuudul mushrikiina mushrikiintii oo sujuuday maca almuslimiina muslimiinta la sujuuday yacnaa nabiga ayaa sujuuday iyo wixii kale ee mu'min ah meesha joogay muslim ah markaasay gaaladiina la sujuudeen wafii wa cawdat lmuhaajiriina iyo muhaajiriintii oo soo noqday nimankii aaday ardil xabasha oo dib iska soosoo laabtay oo maka kusoo laabtay markii si xun loogu fasiray oo la yidhi sujuuddaas loogu fasiray oo la yidhi nimankii mushrikiinta way soo wada islaameenba wa fii ramadaana bisha ramadaan bil ramadaan ah oo min nafsi sanati isla sanadii ah waa sanadii shanaade kharaja waxaa soo baxay annabiyu nabiga ayaa wuxuu usoo baxay sala allahu calayhi wasalama ila alxarami masjidka masjidaahi alxaraam ayuu usoo baxay wa fiihi xaramka isagoo ay ku jiraan ay fadhiyaan jamcun tiro kabiirun oo weyn oo min qurayshin quraysh ah kuwaasoo fiihim ay ka mid yihiin ay ku dhex jiraan saadaatuhum madaxdoodii wa kubaraa'uhum iyo odayaashoodii fa qaama wuu istaagay rasuulku fiihim dhexdooda ayuu istaagay wa faaja-ahum wuxuu ku soo kadiyey bitilaawati suurati najmi suurati najmi inuu aqriyo walam yakun ma aysan ahayn ulaa-ika kuwaas alkufaaru ee gaaladiihi alkufaaru ee gaaladiihi maysan ahayn samicuu kuwa maqlayba kalaam allaahi alla kalaamkiisa oo qur-aanka weligoodba may maqlin min qablu hadda ka hor sababta maxay tahay liannahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen mustamiriina kuwo daa'imay oo maaragtay aan haba yaraatee iska bedelin mustamir waxaa la yidhaha waa kelmad iska dhibyar istimraarku istimraar waa shay aada waddo uun oodan xaggaa iyo xaggaan uga leexan aadan daynayninna oo daa'imta marka daa'im baa layidhaha mustamiriina kuwo ku socda uun oo aan ka leexanin oon ka hakanin ee daa'imo ee kusii socda uun calaa maa wixii tawaasaa uu uu isugu dardaarmay bihi shaygaba bacduhum qaarkood bacdan qaarka kale ugu dardaarmay waxyaabihi ay isugu dardaar isugu dardaarmeen fulintiisa ayuunbay ku socdeen oo maxay tahay waxa ay isugu dardaarmeen oo min qowlihim hadalkoodii ee weeye uu alla uga xikaadooday uga xikaayooday laa tasmacuu haba maqlina ha dhegaysanina maaha ilan dhegaysigu waa waxaad dhuuxday eh kan xataa ayuun dhegtaada ku dhicin dhegtaada ka ilaasho laa tasmacuu haba maqlina lihaada alqur'aani qur'aankan ha maqlina walqow fiihi kuna buuqa lacallakum taqlibuuna si aad uga adkaataan ood uga qaalib noqotaan suurat fusilad dardaaranka ay hadda ka hor iskula dardaarmeen kaa unbay ku socdeen weeye falamaa markii baaqatahum uu ku kadiyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam baaqata rasuulullaahi rasuulka ilaahay uu ku kadiyey hum nimankii gaalada ahaa ee mushrikiintii qoreysheed bitilaawati haadihi suurati suuraddan aqrinteeda markii uu ku kadiyey oo wa qaraca uu garaacay qarciga waxaa la yidhaahdaa laba birood marka la isku garaaco waxay leedahay dhawaaq aan loo adkaysan karin bay leedahay oo wa qaraca uu garaacay aadaanahum dhagahoodii wa qaraca uu garaacay aadaanahum waa mafcuul bihi waaye kalaamullaahi yaa yaa wuxuu yahay faacilkii qaracada oo wa qaraca uu garaacay kalaamun kalaam ilaahiyun oo kalaamkii ilaahay ah khallaabun oo qurux badan oo macaan khallaabka waxaa la yidhaha waxay quruxdu ka badatay yaa khallaab la yidhaha soo jiita kusoo jiidanaya aadaanuhum dhagahooda markuu garaacay oo wakaana uu ahaa arwaca kalaamin kalaamka ugu quruxda badan ee ugu qiimaha badan oo samicuuhu ay maqleen qadu weligood akhada wuxuu la tegay hadalkii wuxuu qaatayba akhada wuxuu la tegay uu qabtay mashaacirahum dareenkoodii waba isdhaqaajin waayeen sidii ruuxu la suuxiyey hybnosis baa la yidhaha waa wax jira waaye mararka qaarkood ruuxu isugu waxbaa ku qabanaya isma dhaqaajin karays hybnosis baa la yidhaha akhada wuxuu la tegay mashaacirahum dareennadoodii wanasaw waxay iloobeen iskamaba iskamaba warqabaanba maa wixiibay iloobeen kaanuu ahaayeen fiihi saygaas dhexdiisa waxay ku sugnaayeenoo ayay iloobeen gaalnimadoodii iyo qur-aan yaan la dhegaysanin iyo wixii oo dhan wax isweydiinaya ma leh waa la wada hogan saas waa la wada hogtay famaa min axadin famaa min axadin cidi ma jirto iyaga ka mid a ilaa hadduu u jiro wahuwa isagu musqin kii u dheg raaricinaya weeye ilayhi aayadda iyo qur-aankan la aqrinaya mid u dheg raaricinaya oo si fiican u dhegaysanaya oo dhuuxaya weeye oo laa yakhduru uusan ku soo dhacaynin bibaalihi maankiisa iyo maskaxdiisa shay-un waxba oo siwaahu qur-aankaas la aqrinay aan ahayn maankiisa kuma soo dhicin xataa idaa talaa xataa intii ayay dhegaysanayeen idaa markii talaa uu aqriyay rasuulku sala allahu calayhi wasalama fii khawaatiimi haadihi suurati suuraddan tan ah qeybteeda dambe markii uu ku aqriyay qawaarica aayaad wax garaaca wax kawiya sidii dawankii oo kale garaaca oo tatiiru ay la duusho lahaa iyada daraaddeed alquluubu quluubtu ay la duusho uma qara uu aqriyay fasjuduu lilaahi war alla u sujuuda wacbuduu caabuda uma markaa kadib sajada rasuulku uu sujuuday oo sujuudu dhacay maxaa dhacay lam yatamaalak isma celinin axadun mid oo iyagay ka mid ihi nafsahu naftiisii ma celin wuu celin kari waaye xataa khara ilaa uu ka dhaco saajidan isagoo sujuudsan mid kastoo iyaga ka mid ihi wuu dhacay unwuu sujuuday wa filxaqiiqati dhab ahaanta marka la eego xaqiiqada marka la eego kaanad waxay ahayd rawcatu lxaqi xaq quruxdiisa oo qur-aankii ah qad sadacat tii lagaday xaqi quruxdiisa waxay lagaday oy jebisay alcinaada xaqdiididda iyo madax adayga iyo macangegnimada ayaa cinaad laydha adoo wax xaq a markaad isdiidsiiso soo macangeg lama dhaho waa macangeg cinaadku kaa wey waxa weeyaan waxaad ogtahay inay xaq yihiin oo isdiidsiinayso qad sadacat waxay dillaacisay oy legaday alcinaada macangegnimadii fii nufuusi lmustakbiriina nimankii isweyneynayay naftooda ee madax adayga iyo iyo qabweynankii iyo macangegnimadii ku jirta ayay jabisay aayaddu iyo walmustahzi-iina kuwii qur-aanka ku jeesjeesi jiray famaa tamaalaku way iscelin kari waayeenoo way ishanan kari waayeen an yakhiruu inay dhacaan saajidiina iyagoo sujuudsan ilaahi u sujuudsan inuu dhacaan way iska celin kari waayeen qur-aanka ayaa lagday markay tii dhacday maxaa dhacay way soo miirsadeen markii ibnoskii wixii uu ka ba-ay way soo miirsadeen markaasaa meel walba canaan ayaa ka dhacday iyo ceeb war nimankii odayaasha ahaa maanta fadeexad baa ku dhacdaa layidhi marka waxaa laga cabiray tacbiir la yidhaahdo wa suqita fii aydiihim walamaa suqita fii aydiihim qur-aankana way kusoo aroortee waxa weeye gacmihiisa u dhacay baa layidhaha labada gacmood buu dhulka la galay oo wuu dhacay afkuu dhulka geliyeyna waa la yidhaha marka waa tashbiih maahane iyo isticaaro maahane hadda afka in dhulka la gelinayo ama gacmaha loo dhacayo maaha qofku markii intuu khalad weyni ka dhaco uu aad iyo aad u qoomamoonayo intuu fadhiisto yuu gacmaha dhulka la dhacaa marka waxaa laga cabirayaa xaaladaas iyada ah qofku markii uu ku dhaco qoomamo xoog badan markay ku dhacdo un wey walamaa markii maya wasuqita fii aydiihim qoomamo weyn iyo shallayto weyn ayay ku dhaceen wey shallaytoodeen gacmahay u dhaceen lamaa markii axasuu ay dareemeen ana jalaala kalaamillaahi kalaamka ilaahay oo qur-aanka ah cadamadiisa iyo weynankiisu allawaa in uu qalloociyey uu dib u celiyey zimaamahum hoggaankoodii hoggaankii meeshuu u socday hoggaanka markii dib loo celiyo oo ritiga dib loo celiyo baabuurta marka inta la celiyo u turn la sameeyo oo meeshaad ka ka timid aad dib ugu noqoto oo kale yaa layi la yidhaha layi lcunuq ama layi zimaam zimaamka oo la laabo oo dib loo celiyo marka meeshay u socdeen meel aan ahayn weeye iyo qur-aankii ayaa u kaxeeyey lamaa markii axasu ay dareemeen anna jalaala kalaamillaahi kalaamka ilaahay oo qur-aanka cadamadiisa iyo weynankiisu lawaa inuu leexiyey uu qalloociyey uu laabay zimaamahum hoggaankoodii uu laabay uu dib u celiyey oo fartakabuu ay la yimaadeen hadda ay koreen waxay la yimaadeen oo ay ku kaceen waxay ku kaceen oo ay la yimaadeen cayna maa shay naftiisa shaygaasoo yabduluuna ay ku bixinayeen qusaaraa jahdihim dadaalkooda meesha ugu dambaysa iyo tabartooda meesha ugu dambaysa ay ku bixinayeen fii maxwihi inay tirtiraan wixii ay rabeen inay tirtiraan oo islaamka ah iyo wa ifnaa'ihi iyo baabi'intiisa oo ay baabi'iyaan wixii bay la yimideenba marka taasaa waxay u keentay shallaytada iyo qoomamada waqad tawaalaa waxaa ku soo hoobtay meel walba uga soo isaga soo daba dhacay waqad tawaalaa waxaa iskaga soo daba dhacay oo meel walba uga soo hoobtay calayhim dushooda allowmu canaan allowmu cambaarayn iyo walcitaabu canaan yaa meel walba uga soo hoobatay oo isaga soo daba dhacday min kulli jaanibin dhinac walba minman dad xaggood ayuu canaantaas iyo cambaarayntaasi ka timid kuwaasoo lam yaxdur aan xaadirin oon goobjoog ka ahayn hada lmashhad goobtaa maantaas goobtaa wixii ka dhacay baa mashhad la yidhaah goobtaas wixii maalintaas ka dhacay intii aan goobjooga ka ahayn iyo cambaarayn iyo canaan usoo jeediyey nimankii sujuuday oo min almushrikiina mushrikiintii ah wa cinda daalika taasi markay dhacday markaa agteeda kadabow waxay beeniyeen oo ay ku been abuurteen kadabow waxay ku been abuurteen calaa rasuulillaahi rasuulka ilaahay bay ku been abuurteen waftarow calayhi waxayna ugu been abuurteen annahu rasuulku catafa inuu ku xidhiidhiyey cadfiga waa wax wax lagu xidhiidhiyo catafa inuu ku xidhiidhiyey calaa asnaamihim sanamyadoodii bikalimati taqdiirin odhaah weynayn ah yuu yidhi baa layidhi waxaan u sujuudnay ma ahayn waxa oo isagu uu sheegayay iyo ilaahiisa iyo diintiisa iyo midna wahm laakiin maanta wuxuu ammaanay uu si weyn u ammaanay sanamyadeedii kuwaasaan u sujuudna bay dhaheen waxay dhaheen waanahu nabigu sala allahu caleyhi wasalam qaala wuxuu yidhi canha sanamyadeenna wuxuu ka yidhi xaggooda maa waxbuu ka yidhi ama shayg shaygaasoo kaanuu ay ahaayeen iyagu yuradiduunahu kuwa ku celceliya hum iyagu daa'iman weligood waxaan weligana sanamyadeeda ku sheegi jirnay sanamyadayada ayuu ku sheegay bay dhaheen oo maxay yihiin waxaasi oo min qowlihim waa hadalkoodii wuxuu yidhi baa layidhi markuu aqriyey wanajmi idaa hawaa uu soo gaadhay tilka idan qismatun diiza in hiya ilaa asmaaun samaytumuha antum wa aabaa'ukum ma anzallahu biha min sultaan halkaa markuu joogo wuxuu yidhi baa layidhi tilka alqaraaniiqu alculaa wa ina shafaacatahunna laturtajaa yuu yidhi bay yidhaheen saas tilka maxay tahay micnaheeduna tilka taas alqaraaniiqu waa kuwii haybadda badnaa haybadooda ay sarraysay alculaa ay sarreeyey qurnaaqo waxaa la yidhaahda waxaa la yidhaha shayga haybadda leh cadiimka ee weyn marka sanamyadayadii wuxuu yidhi yidhi waa wax nimankaa waaweyn ee cadamada iyo sharafta mudan iyo haybadda tilka taas alqaraaniiqu waa kuwii haybadda iyo sharafta lahaa alculaa ee sarraysay wa ina shafaacatahunna iyaga ergadooda iyo shafaacadoodana la turtaja mid la rajaynaya weeye ereygaas oo iyagu ay ku darsadeen iyo shayaadiintooda yaa meeshii soo dhexgalay saase waxay dhaheen waxaan u sujuudnay sidaas wey wa jaa-uu way la yimaadeen bi haada al ifki been abuurkan almubiini oo iska cad ayay la yimaadeen liyactadiruu si ay uga cudur daartaan can sujuudihim sujuudi ay la sujuudeen maca anabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalam ay la sujuudeen si ay uga cudur daartaan oo gaaladii kale iyo mushrikiintii kale ay uga cudur daartaan ee arrintaa ku cambaaraysa iyo waxa ula yimaadeen walaysa muusan ahaanin bimus bimustaqrabin ama walaysa muusan ahaanin yustaqrabu arrin lala yaabo oo maxay u dhacday la yidhaahdo muusan ahaanin haadaa kaas min qowmin qolo xaggood qoladaasoo kaanuu ahaayeen ya'lifuuna alkadiba beenta kuwa ay saaxiib yihiin beenta beenta uun maaragtay ku xasiloon oo beenta weheshada beenta uun weheshada oo shaqadooduba ay been tahay wa yutiiluuna dheereeya addasa maldihid wax la maldaho waliftiraa iyo been abuurka maldihid iyo been abuur iyo been dad ay shaqadoodu ahayd waxaasoo kale inay la yimaadiin wax lala yaabo ma aha wa balaqa waxaa gaadhay haada alkhabaru warkan isaga ah yaa ilaa muhaajirii alxabash ah nimankii xabasho u hijrooday ee cuhmaan ibni cafaan iyo ruqiya binti rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam ay madaxda u ahaayeen yaa waxaa gaadhay warkii walaakin wuxuu hase ahaatee fii suuratin sawir iyo muuqaal ayuu gaadhay taasoo takhtalifu ka duwan tamaaman boqolkiiba boqol macnihii boqolkiiba boqol ka duwan tamaaman si dhammaystiran waa boqolkiiba boqoleh can suuratihi alxaqiiqiyati sawirkiisii dhabta ah iyo siday wuxuu u dhaceen si ka duwan ayaa loo gaadhsiiyey balaqahum waxaa soo gaadhay anna qurayshan qoraysh aslamat inay islaamtay farajacuu way soo laabteen ilaa makata maka ayay ku soo laabteen fii shuwaala bishii shuwaal bay kusoo laabteen oo min nafsi sanati isla sanadii wax badan markaa may joogin ramadaan bay tageen shuwaalna way iska soo noqdeen way iska soo noqdeen falamaa markii kaanuu ay ahaayeen duuna makata maka meel ka sokaysa oo loo socdo saacatan hal saac oo min nahaarin maal maaragtay hal saac oo maalin socoda len habeenkii waa mugdi oo maalintii iyo habeenkii socodku maalintiibuu dheer yahay oo wacarafu ay ogaadeen jaliyat al amri am arinta dhab ahaanteedii iyo xaqiiqadeedii markay ogaayeen ogaadeen oo wixii warkii inaan waxba ka jirin rajaca wuu noqday minhum iyaga man rajaca ciddii noqotay qarbaa xabashadii ku noqday ila xabasha walam yadkhul ma gelin fii makkata magaalada makana ma soo gelin min saa'irihim xaggoodii dhammaantood asxaabtii axadun cid ilaa mustakfiyan mid isqarinhaya ama min saa'irihim intii soo hadhay intii maka intii ku noqotay ardal xabasha maahana intii soo hadhay wey walam yadkhul ma gelin fii makkata magaalada maka min saa'irihim intoodii soo hadhay intii ku laabatay bilaad alxabasha intii ku laabatay maahana intii ka soo hadhay ma gelin maka il axadun cid ilaa mustakfiyan isagoo dhuumanaya ow fii jiwaari rajulin nin isaga oo magan galaya oo nin maganti ku jira oo min qurayshin quraysha nin quraysha uu magangeliyey maahan uma markaa kadib ishtadda waxaa sii adkaaday oo meel xun gaadhay calayhim muminiinta korkooda kuwii soo laabtay dhe calayhim kuwii soo laabtay iyo wa cala almuslimiina muslimiinta oo dhan si guud albalaa-u balaayadii dhibaatadii dhibaatadii lagu hayay af iyo adinba iyo walcadaabi iyo jirdilkii lagu hayay oo min qurayshin quraysh xaggeeda ka ahaatay wa satat waxay ku xadgudubtay ay weerartay satwigu waxa weeyaan waa gacansaar qahri waan soo sheegnay satwi waa qahri wa satat waxay qahartay oo ay cadaabtay bihim iyagii cashaa'irahum qabaa'ilkoodii iyo qoysaskoodii faqad kaana waxaa ahaaday sacuba faqad kaana waxaa ahaaday sacuba mid uu ku adkaaday oy liqi weyday quraysh calaa quraysh quraysh waxaa ku adkaaday oo waxa ay liqi weyday ku noqday maa balaqaha wixii soo gaadhay oo cani najaashi najaashi xaggiisa waxay ka soo gaadhay oo min xusni ljiwaari soo dhoweyn wanaagsan ah walam yara uma arkin rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay buddun meel laga maro meel haba yaraata ee laga mara rasuulku ma helin min an yushiira inuu haddana kula taliyo calaa asxaabihi asxaabtiisa inuu kula taliyo bilhijrati ila alxabashati xabashadii inay dhulkii xabashida ama ardilxabasha ama geeska afrika inay u hijroodaan ay u qaxaan maratan ukhraa mar kale inuu sidaas kula taliyo maahane waddo kale wuu waaye weeye waddo kale walam yara ma arkin rasuulullaahi rasuulka ilaahay buddan waddo kale maddo kale oo laga maarmaan ah waddo kale oo la maro ma uusan arkin min an yushiira inuu u tilmaamo maahane calaa asxaabihi asxaabtiisa inuu u tilmaamo bilhijrati inay u qaxaan ila alxabashati bilaadi alxabasha inay u qaxaan maratan ukhraa mar kale markaasaa waxaa bilaabatay alhijratu thaaniya hijradii labaad wastacadda way diyaargaroobeen almuslimuuna muslimiintu waxay u diyaargaroobeen lilhijrati inay qaxaan maratan ukhraa mar kale iyo calaa nitaaqin tiro awsaca oo ka ballaadhan sidii hore tiro intii hore ka baaxad weyn oo ka ballaadhan inay ku safraan oay ku qaxaan walaakin hase ahaatee kaanat waxay ahayd haadihi tantada alhijrati ee qaxa athaaniyati ee labaad ashaqa mid ka dhib badan min saabiqatiha tii iyada ka horreysay sababtu maxay tahay faqad dhab ahaantii tayaqadad way feejignaatay wey way feejignaatay lahaa iyadii qurayshun quraysh ayaa u feejignaatay wa qararad waxay go-aamisay ixbaatahaa qaxaan iyo safarkan inay dhicisayso oo aysan dhicin oo ay afka dhulka u geliso beyda hase ahaatee ana almuslimiina muslimiinta kaanuu waxay ahaayeen asraca kuwa ka orod iyo degdeg iyo dhaqso badan gaaladii wayasara allaahu allana wuu u sahlay oo wuu u yasiray oo wuu u fududeeyey lahum iyagii asafara safarkii ayuu alla u fududeeyey fanxaazuu waxay magan galeen oy u tageen oy magan galeen fanxaazuu waxay magan galeen ila najaashi ilaa najaashiyi alxabashati qabla an yudrakuu inta aan la soo gaadhin oo quraysho ayna soo gaadhin wa fii haadihi almarati markan iyada ah haajara waxaa qaxay min alrijaali ragga halaaatun wa hamaanuuna saddex iyo siddeetan hijradii hore imisay ahaayeen labaiyo toban ragga iyo afar dumara waxaa ku jiray cuhmaan ibnu cafaan iyo ruqaya binti rasuulilaahi sala allahu caleyhi wasalam waa tii hore tan waxay ahaayeen saddex iyo siddeetan nin bay ahaayeen halaaatun wa hamaanuuna rajulan in kaana haddii uu ahaa weeye laakiin fiihim iyaga dhexdooda hadduu ka mid ahaa camaar ibnu yaasir fa innahu camaar inuu ku jiray yushaku fiihi waa la shakiyaa iyo wa thamaani cashrata iyo siddeed iyo toban ow tisca cashrata ama sagaal iyo toban imra'atan oo haweenay intaasay ahaayeen halkaasaa waxaa bilaabatay iyana ee hijradii labaad ee asxaabtu ay u hijroodeen bilaadi alxabasha وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم